فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي
bismillaah assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kulanti wacan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka dhuuxa waraysyada warbaahinta alfurqaan caawo oo khamiis ahna waxaad ku dhegaysan doontaan ku dhowaad siddeetan askari oo ka tirsan sirdoonka dowladda federaalka oo dhimasho iyo dhaawac ku noqday weerar nafhurnimo ah oo maanta ka dhacay duleedka muqdisho warbixin ku saabsan weerarkaas ayaad dhegaysan doontaan shariif sheekh axmed oo faahfaahin ka bixiyey sababta ka dambaysa jabka ciidamada dowladda federaalka warbixin aynu ka diyaarinay waraysi dheer oo laga qaaday shariif sheekh axmed ayaad ku dhegaysan doontaan dhuuxa ma og tahay in degmada saakow laga furay maqaayad laga cuno hilibka idaha oo keliya warbixin ku saabsan hal abuurkaasi ganacsi ee laga sameeyey degmada saakow ayaad dhegaysan doontaan websayt ka hadla arrimaha afrika oo warbixin ka qoray duqaymaha turkiga ee soomaaliya iyo khasaaraha ka soo gaara shacabka warbixin aynu ka diyaarinay qoraalka websaytka ayaad dhegaysan doontaan mid ka mida wadaadada u fadwooda dowladda federaalka oo sheegay in xaaladiisa amni ay halis ku jirto uuna si xiriir ah ula kulmayo dhulaysi uga imaanaya hay-adaha amniga ee dowladda federaalka qodobadaasi xubinta caafimaadka ee joogtada ku ahayd barnaamijka iyo wararka caalamka ayaad caawa ku dhegaysan doontaan barnaamijka oo igala qaybgeli doonaan qaar ka mid a wariyaasha warbaahinta alfurqaan waa markaliyo dhuuxa
فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي waa siddeed iyo tobanka bisha labaad sannadda kun afar boqol afartan iyo lixda hijriga waafaqsanna kow iyo labaatanka bisha siddeedaad sannadda labada kun iyo afar iyo labaatanka ee miilaadiga qodobada hor u dhaca barnaamijka aad ku dhegaysateen iyagoo faahfaahsan ayaan ku jeexjeexi doonnaa muddada barnaamijka uu soconayo biidni illaahi alkariim balse qodobka ugu horeeya barnaamijka waxa uu noo noqonayaa ku dhowaad siddeetan askari oo ka tirsan sirdoonka dowladda federaalka ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday weerar nafhurnimo ah oo maanta ka dhacay duleedka muqdisho warbixin kuu sharaxaysa waxyaabihii ugu dambeeyey ee la xidhiidha howlgalkaasi oo ay sheegteen mujaahidiinta al-shabaab waxaa noo soo diyaariyey oo halkan ka soo jeedinaya waryaheena cabdullah yaasiin jaamac saaka oo taariikhdu ahayd toddobaiyo tobanka safar kun afar boqol afartan iyo lix ee hijriga geesta kalena ku beegnayd kow iyo labaatanka agost laba kun afar iyo labaatan xarakada shabaabul mujaahidiin ayaa qarax nafurnimo waxa ay la beegsatay saldhigga ciidamada sirdoonka dowladda federaalka ah ee deegaanka roobda-ay ee magaalada muqdisho guud ahaan garas baalley xaafadda macaani iyo deegaano kale ayaa waxaa laga arkayey uurada qaraxa oo cirka isku shareertay iyadoo guud ahaanna caasimadda laga maqlayay qaraxa oo ahaa mid aad u xooggan durbadiiba waxaa soo baxay xogta qaraxa la xiriirta oo sheegaysa in askar badan looga dilay dowladda federaalka ah kuwo kalena lagu dhaawacay waxaa la arkayay gaadiidka gurmadka deg dega ah ee caafimaadka oo xerada galaabaxaya islamarkaana dhaawacyada lagu daabulayo si isbitaalada loo gaarsiiyo muuqaallo kooban oo kamirada dadweynuhu ay qabatay waxaa lagu arkayey saldhigga ciidamada oo si daran qaraxu u burburiyey xarakada shabaabul mujaahidiin ayaa durbadiiba waxa ay sheegatay mas-uuliyadda qaraxa waxaanay tilmaantay in ay ku laysay ciidamo sirdoon ah qaarkoodna ay ku dhaawacday war-saxaafadeed ka soo baxay taliska ciidamada xarakada shabaabul mujaahidiin ayay ku sheegeen in qarax ay ku dileen siddeed iyo labaatan askari oo sirdoonka ka tirsanaa islamarkaana kow iyo konton kale ay ku dhaawaceen waxay intaa ku dareen in khasaaruhu yimiday markii naftuhuurahooda ay u suuro gashay in uu gudaha u galo xerada intii qaraxu aanu dhicin isku darka tirada dhimashada iyo dhaawaca ayaa waxa ay noqonaysaa toddobaatan iyo sagaal askari waana khasaare xooggan oo ilbiriqsi gudihii gaaray ciidamada dowladda federaalka ah xarakada shabaabul mujaahidiin waxay intaa ku dartay in sidoo kale qarax dhimasho iyo dhaawac sababay ay la beegsatay ciidamo gurmad ah oo marayay halka loo yaqaano isbaara shabeelle ee duleedka magaalada muqdisho war-saxaafadeedka xarakada shabaabul mujaahidiin waxaa lagu faahfaahiyey sababta saaka loo beegsaday ciidamada sirdoonka ah ee qaarna la laayey qaarna la dhaawacay camaliyaddu waxa ay heel iyo argoosiba u tahay dadka muslimiinta ah ee ku dhaqan deegaanka ceelasha biyaha iyo nawaaxigiisa kuwaas oo labadii toddobaad ee lasoo dhaafay raaf jirdil iyo tacadiyo guracan kala kulmayey maleeshiyaadka ashahada la dirirka ah ee soo degay xerada roob da-ay waxaana xusid mudan in xeradana ay aheeday taliska laga soo abaabulo weerarada sirdoonka riddadu ay ku beegsanayeen xaafadaha rayadka ayaa lagu yiri warsaxaafadeedka ka soo baxay xarakada shabaabulmujaahidiin xarakada shabaabulmujaahidiin oo ay ka muuqato inay xogogaal u tahay ficilada iyo howlaha ciidamada dowladda federaalka ah ayaa war-saxaafadeedkeeda sidoo kale waxay ku tiri murtidiinta ashahda la dirirka ah ee horboodaya dulmiga waxaan u sheegaynaa in aan la moogeyn dembiyada ay ku kacayaan lagana abaalmari doono midhaha qaraar ee ay beerteen ogaadane intiina maanta ka badbaaday gacanta mujaahidiinta waxaa sugaya dharbaaxooyin ka xanuun badan middii maanta gaartay saaxiibadiin ugu dambayntii war-saxaafadeedka ka soo baxay taliska ciidamada xarakada shabaabulmujaahidiin waxaa lagu xusay in weeraradooda ay sii labalixaadi doonaan waxaana lagu yidhi xarakada shabaabulmujaahidiin waxa ay ballan qaadaysaa in ay sii wadi doonto jihaadka ka dhanka ah iswahaysiga caalamiga ah ee saliibiyiinta ah iyo dabadhilifyadooda murtidiinta ah ilaa iyo geyiga soomaaliyeed ay ka saarayso cadowga horarka ah ee ku soo duulay iyo ilaa iyo diinta dhammaanteed ay allaah u sugnaanayso weli dowladda federaalka ah war kama soo saarin qaraxa ka dhacay muqdisho ee ciidamadeeda badan ay ku leedeen waxay sacaan ku tahay in goor dambe booliisku ay la hadlaan saxaafadda dabadeedna dadka loo sheego war xaqiiqada dah lagu saarayo xafiisyada xukuumadda muqdisho ayaa waxaa laga hadalhayaa ciidamada shaqadoodu ay hayday in macluumaadka ay keenaan ee iyagii laga dhigay kuwa dhegta dhiigga loo daray iyo kuwa la dhaawacay horey muqdisho waxaa uga dhacay qaraxyo lala beegsaday meelo halbowlo ah sida hoteella siyaasiyiin degan yihiin xarumo wasaaradood iyo saldhigyo ciidan intaba waxaana dhow iyo tobankii sane ee lasoo dhaafay ku naf waayey qaraxyadaas dad badan oo lafdhabar u ahaa dowladda federaalka ah
qaybaha hore ee barnaamijka dhuuxa ayaan tallaabsanaynaa hal abuur ganacsi oo laga sameeyey saakow ayaa nagu soo maqan sidoo kale waxaan soo wadnaa duqaymaha turkiga ee soomaaliya iyo khasaaraha shacabka oo warbixin laga qoray iyo qodobo kale balse markan ku soo dhowaada wararkii ugu dambeeyey ee arrimaha caalamka ah waryaheen cabdiraxmaan beder ayaan idinku duwayaa oo aalaba noo soo jeediyey qodobkan cabdiraxmaan aad baad u mahadsan tahay weerar rasaaseenna ayay ciidamada gumeysta yuhuuddu ka geysteen deegaanka xamedow ah deegaan dhaca bariga magaalada khanyoodhis ee koonfurta marinka waxayna halkaas ciidanka yuhuudda ku dileen dad badan oo shacab ah halkay ku dhaawaceen kuwo kaloo aad u tiro badan magaalada diirilbalaax sidaas la mid ah ay ciidamada yuhuudda ka geysteen weerar toogasho ah oo ay ku dileen dad rayda ah kuwo kalena ay ku waxyeeleeyeen xaafada rimaal iyo sidoo kale ciidamada yuhuudda ka geysteen duqeen aad u xoogan oo ay dad badan ku shahiideen kuwo kalena ay ku dhaawacmeen deegaanka bani sahil ee dhacabariga magaalada khanyunis ee marinka khaza isna waxay ciidamada yuhuuddu ka geysteen duuqeyn aad u xoogan oo ay ku shahiideen toddoba ruux oo shan ka mid ay caruur yihiin halkay ku dhaawacmeen kuwo kaloo tiro badan sidoo kale waxay ciidamada yuhuudda madaafiicda goobta ku garaaceen waddada lagu magacaabo addacwah ee ku taala xerada nuseyraad ee bartamaha marinka khaza wasaaradda caafimaadka ee maamulka jidda khaza waray soo saartay saacado ka hor waxay ku sheegtay in ciidamada yuhuudda ay ku kicinin ka badan afar dhacdo xasuuq xushilmo ah afar iyo labaatankii saacaynu soo dhaafnay waxaana xasuuqyadani ku shahiiday dad gaaraya konton ruux halka ay ku dhaawacmeen boqol labaatan iyo afar ruux oo kale xasuuqyadan ayaana inta badan waxaa martigelinayey deegaanaday ku nool yihiin dadka qaxootiga ah tirada guud ee shuhaadada muslimiinta khaza tan iyo toddobadii oktoobar ee sanadkii tagay waxay maraysaa in ka badan afartan kun laba boqol labaatan iyo saddex ruux halkay dhaawacuduna marayaan sagaashan iyo laba kun sagaal boqol siddeetan iyo kow ruux oo kale waxaana maalmaha soo aadan suuragal ah inay kororto khasaaraha dhimashadiiyo dhaawaca dadka reer khaza maadaama ay duqiimaha weli socdaan yahuuddani saarxandaraha u beegsanaysa dadka barakacayaasha ah roobab waaweyn uu ka da-ay suudaan islamarkaana xanibay gawaarida gargaarka fatahaado ka dhashay roobab waaweyn uu ka da-ay suudaan ayaa xanibay in ka badan konton gaari oo ah kuwa loogu talagalay gargaarka bani'aadamnimo gawaaridan ayaa la sheegay inay sideen ilaa iyo afar kun iyo siddeed boqol oo tan oo raashin ah hay-adda waxaa loogu yidhi w f b ee reer galbeedka ayaa sheegtay in raashinkan uu ku filnaa ilaa iyo shan boqol oo kun oo ruux xafiiska uu qaabilsan arrimaha gargaarka ee qaramada midoobay ayaa sidoo kale sheegay in fatahaadahan ay ku baxeen ilaa iyo konton qof wararka ayaa intaa ku daraya in labaatan iyo toddoba kun oo qofood ay ku barakaceen daadadka roobabkan ayaana waxay xanibeen isku socodka gaadiidka waxaana lagu soo waramayaa in buundooyinka qaar uu roobka waxyeel la gaarsiiyey shacabka reer suudan uu awalba la daala dhacayay colaadda fallaagada r s f iyo ciidamada milatariga suudan ayaa haddana ay haleeshay musiibo dabiici ah netanyahu oo si cad ugu deeriyey qosaska dadka laystayaasha ra-iisul wasaaraha yuhuudda benyamin netanyahu ayaa qosaska laystayaasha yuhuudda ee ku jira gacanta kooxaha waciska caabinta falastiiniyiinta u sheegay in xukuumaddiisa aysan qiimo walba ku bixini doonin sidii guryahooda dib loogu soo celin lahaa dadkaasi ra-iisul wasaaraha yuhuudda ayaa hadalkani ka sheegay kulan uu xalay la yeeshay guddiga iska soo dhex saareen qoysaska laystayaasha israa'iil ma geli doonta heshiis kasta si loo soo daayo laystayaasha ayuu yidhi netanyahu haddii uu jiro heshiis la galayo wuxuu noqon doonaa mid ilaalinaya danaha israa'iil oo aan marar badan ku celcelinnay ayuu hadalkiisa sii raaciyey netanyahu oo ku adkeysaday in ciidamadiisa uusan ka soo saari doonin waddada belderiviya ay ku taala xadka marinka khaza ula wadaaga masar waxa uu sheegay in joogitaanka ciidankiisa ee marinkaasi uu muhiim u yahay amniga yuhuudda warkan ayaan farxad gelnin qoysaska eheladiya saaxiibada laystayaasha kuwaasoo muddooyinkii ugu dambeeyey waday dibadbaxyo ay cadaadis ku saarayaan xukuumadda si kooxaha waciska caabinta falastiiniyiinta iyo maamulka yuhuudda ay u wada galaan heshiis maxaabiis dhaafsi ah nafaqo xumo daran oo laga soo sheegaya waddanka yemen warbixin ay soo bandhigeen khubaro ka tirsan waxa loogu yeeray qaramada midoobey ayaa waxay xaqiijiyeen deegaanada ay maamusho dowladda daciifka ee yemen ay ka jirto nafaqaxumo daran iyadoo dadka ku dhaaqan deegaanadaasi ayna ildaran yihiin waxay sidoo kale sheegtay qaramada midoobey in cudurka shuwan biyoodka iyo jadeecada ay sidoo kale carruurta ku dhaqan deegaanadaasi ay soo dhiteen tirada carruurta yemen ay da-doodu ka yartaa shan sano ee la ildaran nafaqadarada ayaa kor u kacay boqolkiiba soddon iyo afar marka loo barbardhigo sanadkii hore ilaa iyo lix boqol kun oo carruur ah oo ay ku jiraan boqol iyo labaatan kun ayaa ku jira xaalad aada u liidataa markab ganacsi oo lagu weeraray badda cas kooxa hubaysan ayaa waxay weerareen markab ganacsi oo maraya biyaha badda cas weerarkan oo dhacay subaxnimadii hore maanta ayaa waxay warar ku sheegayaan in qolyaha markabka weeraray ay wateen laba doomood oo yaryar ciidamada milatariga ingiriiska ayaa sheegay in kooxda weerarkani soo qaaday u badan tahay kooxda xuutiyiinta ee yeman ka dagaalantaa inkastoo aan la soo warin wax khasaaraha oo soo gaaray shaqaalihii markabka haddana waxyeela adag ayaa soo gaaray markabka iyadoo uu gaabsi weyn ku yimid awooddii uu ku socon lahaa markabka doomaha markabka soo weeraray ayaa waxaa la socotay mid ka mid ah labada doon saddex ilaa iyo shan ruux halka midda kalena ay la socdeen toban ruux iyagoo markay u soo dhowaadeen markabka rasaas ooda kaga qaaday siday sheegayaan milatariga britain intaas ayaan dhegaystayaal caawa ku soo gebagabeynaynaa wararka caalamka هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو
websayte ka hadla arrimaha afrika ayaa waxa uu warbixin ka qoray duqaymaha turkiga ee soomaaliya iyo khasaaraha ka soo gaara dadka shacabka ah haddaba waxaa idinku soo maqan tarjamadda warbixinta arrimahaasi la xiriirta ee websayte-ka uu diradda ku saarayo duqaymaha turkiga ee soomaaliya iyo khasaaraha ka soo gaara dadka shacabka ah salmaan axmed ayaa soo jeedinaya websayteka the eleventy oo ah mowqic ka faallooda arrimaha afrika warbixinno baaritaanno iyo falanqeyno ahna daabaca ayaa qoray warbixin uu diiradda ku saarayo duqaymaha diyaaradaha turkiga ka fuliyeen dalka soomaaliya kuwaasoo waayadii ugu dambeeyey geysanayay khasaare baaxad leh oo gaaraya dadka shacabka ah warbixinta oo ay qoreen qorayaal lagu kala magacaabo iqra saalax iyo guuleed moxamed waxaa lagu bilaabay wakhtigu wuxuu ahaa xilli qoraxdu sii dhacaysay dad ku dhow konton qof ayaa isugu yimid beer ku taalla nawaaxiga deegaanka baqhdaad ee gobolka shabeellaha hoose iyagoo doonaya inay afraan maadaama maalinkii oo dhan ay soomnaayeen may ogeyn in baaba uu ku soo food leeyahay saacaddu markii ay ahayd siddeedda fiidnimo ayaa mar keliya la kulmeen weerar culus guuxa diyaaradaha ayaa dhagaha jebiyey dadka durbadiinna waxaa dhacay duqayn xooggan waxay ahaayeen diyaarado turkigu leeyahay ayaa lagu yidhi warbixintan uu daabacay mowqica the eleventy xaawo moxamed oo ah hooyo shan iyo labaatan sano jir ah islamarkaana dhashay lix carruur ah ayaa markii duqayntu dhacday waxay iswaayeen carruurteeda lixda ah iyo sawjkeeda waxaana habeenkii oo dhammi ay ku dhuumanaysay beerta waagu markuu dilaacay ayayna gaartay tuulada iyadoo ka warbixisay wixii dhacay duqaynta oo dhacday siddeed iyo tobankii bishii maarso waxay gallaafatay nolosha saddex iyo labaatan qof oo rayid ah oo ay ku jiraan carruur iyo haween halka ay ku dhaawacmeen toddobiyo toban qof oo kale hay-adda amnesty international ayaana soo jeedisay in baaritaan lagu sameeyo duqayntan oo ay ku tirisay inay qayb ka tahay dembiyada dagaal ee ka dhacaya soomaaliya xaawo moxamed oo duqaynta turkiga ku weysay wiilkeeda oo kow iyo toban sano jir ah iyo sawjkeeda halka ay ku dhaawacmeen afar ka mid a carruurteeda iyadana uu dhaawac ka soo gaaray ayaa la hadashay warbixinta waxay leedahay si xun ayaan u dhaawacmay waxaan duqaynta ku waayey sawjkayga oo ahaa qofka keliya aan ku tiirsanaa wuxuu iska ahaa beeraley waxba fara kuma hayo xitaa ilmahayga uma haysto guri ayay tiri warbixinta websiteka the elevent waxay leedahay dowladda federaalka ayaa sanadkii labada kun labaiyo labaatanka waxay qaaday howlgal ballaaran oo ka dhana al-shabaab kaasoo ay taageerayeen dowladaha maraykanka iyo turkiga dowladda federaalka iyo turkiga ayaana kala saxiixday sanadka labada kun afariyo labaatanka heshiis arrimaha difaac ah oo soconaya toban sano oo xidhiir ah oo ku qotoma amniga badda soomaaliya oo ah dal dhaca geeska afrika warbixinta ayaa tilmaamaysa in dowladda turkiga oo taageero militari siisa dowladda federaalka sidoo kalena tababartay ciidanka gorgor ay waayadii u dambeysay fulisay duqaymo loo adeegsaday diyaarado daroonis ah duqayntii ugu dambeysay ee bakhdaad ayaana dhalisay walaac xoogan oo laga qabo khasaaraha gaaraya dadka shacabka ah inkastoo dhowr bilood laga joogo duqaynta turkigu ka geystay deegaanka bakhdaad gobolka shabeellaha hoose islamarkaana dhalisay khasaaraha baaxadda leh ee gaaray dadka shacabka ah ayay haddana ehelada dadka uu turkigu xasuuqay waxay tilmaamayaan inaanay weli garowshiyo ama magdhow ka helin turkiga iyo dowladda federaalka waxaan aragnaa dad rayid ah oo waxyeello ka soo gaarayso duqaymaha daroonista ee sannadihii u dambeeyey ka dhacayay soomaaliya duqaymahaas waxaa horey u fulinayay ciidanka maraykanka laakiin hadda waxaa ku luglay dhinacyo kale oo turkigu ka mid yahay sagaal duqayn oo ay fuliyeen diyaaradaha maraykanka ayay hay-adda amnesty ku ogaatay in lagu dilay ugu yaraan kow iyo labaatan qof oo shacab ah ayuu leeyahay cabdulaahi xasan oo ah baare ka tirsan hay-adda amnesty international maalin kadib duqayntii ay dadka badani ku dhinteen ee ka dhacday nawaaxiga deegaanka bakhdaad ee gobolka shabeellaha hoose wasaaradda warfaafinta dowladda federaalka ayaa soo saartay war-saxaafadeed ay ku sheegayso in duqaymo ka dhacay bakhdaad iyo baldooska lagu dilay soddon dagaalyahan oo ka tirsan al-shabaab duqayntuna ay ka caawiyeen saaxiibada caalamiga ah oo ah mustalax ay dowladda federaalka ugu yeerto dowladaha shisheeye ee qaybta ka aduulaanka soomaaliya inkastoo waayadii hore ay diyaaradaha daroonista soo farsamaynayeen dowlado ay ka mid yihiin maraykanka iyo ruushka haddana dalal ay ka mid tahay turkiga oo qaybka ururka naato ayaa soo saaray diyaarado daroonis ah kuwaasoo ay si fudud ugu wareejisay dowlado ku yaala afrika diyaaradda biyoqdaar ee turkigu farsameeyey ayaana duqaymo ka geysatay dalal ay ka mid yihiin soomaaliya naiger maali iyo burkina faso kaalinta sii ballaaranaysa ee turkigu ku leeyahay duqaymaha ka dhacaya soomaaliya ayay warbixintu ka muujinaysaa walaac la xidhiira koror ku yimaada khasaaraha gaariga dadka shacabka ah koox isha ku haysa khasaaraha gaara dadka shacabka ee ka dhasha duqaymaha ayaa xaqiijisay in sanadkii labada kun saddex iyo labaatanka soomaaliya laga diiwaangeliyey korarka duqaymaha daroonista ee geysanaya khasaare gaaraya dadka shacabka ah weli dowladda turkigu ma laha nidaam hufan oo ka taxadaraya khasaaraha ay duqaymahooda gaarsiin karaan dadka shacabka ah inta badanna way iska ilaalisaa inay sheegato mas-uuliyadda duqaymaha ee dadka shacabka waxyeeladu ka soo gaarto ee ka dhaca soomaaliya ayay leedahay warbixinta the eleventi turkiga oo markii hore soomaaliya ku soo galay kaarka kaalmada bani aadamnimo ayaa hadda noqday awood militari oo galaangal xoog leh ku leh soomaaliya khubarada ayaana soo jeedinaya inay lama huraan tahay in turkiga su'aale laga weydiiyo duqaymaha uu ka fulinayo dalkan warbixinta uu qoray mowqica the elevent ee ka faallooda arrimaha afrika waxay markan dib ugu laabanaysaa duqayntii maarso ee sanadkan labada kun afar iyo labaatanka ka dhacday tuulada bakhdaad ee gobolka shabeellaha hoose dadka ku dhaawacmay duqayntan ayaa loo qaaday magaalada muqdisho waxaana la dhigay isbitaalka madiina cabdiraxiim yuusuf oo ah injineer ehellah dadka ku waxyeeloobay duqaynta isbitaalkana gurmad ahaan u yimid ayaa tilmaamaya in dadka la beegsaday ahaayeen maati aan waxba galabsan oo aan hubaysnayn ayay leedahay warbixinta mar ay soo xiganayso dadka dhibanaha u ah duqaymaha turkiga ee soomaaliya bulshadan horay ayaa loo dulmiyey waxaan codsanaynaa inay cadaalad helaan dhibanayaasha oo ay ka mid tahay in magdhow la siiyo qoysaska waxaan kaloo codsanaynaa in lala xisaabtamo dadka ku lugta lahaa weerarka lana qaado tallaabooyin ka hortegi kara in mustaqbalka soo noqdaan weeraro kuwan la mid ah ayuu yidhi cabdiraxiim yuusuf oo ehellah dhibanayaasha turkigu duqaynta ku laayey lana hadlay mowqica the elevent duqaymaha xagga cirka ee maraykanka iyo turkigu ka geysanayaan soomaaliya ayaa gallaaftay nolosha dad badan oo soomaali ah oo ay ku jiraan ganacsato beeraley odayaal dhaqan iyo dad bulshada magaca ku leh waxaana duqaymahan ay sababeen in dad badan ay ka barakacaan guryahooda iyo deegaanadii ay deganaayeen maadaama duqaymuhu saameeyeen waxyaabihii ay noloshooda ku tiirsanayd sida wax soo saarka beeraha soomaaliya oo aan lahayn dowlad dhexe oo awood leh iyo dowladda federaalka oo iyaduba shishigaha ku martigelinaysa waddanka awgeed wuxuu dalkan noqday masrax iyo fagaare lagu tijaabiyo gantaalada iyo diyaaradaha militari ee shisheeyaha هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو waa hagaag magaalada saako waxaa laga furay maqaayad laga cuno hilibka idaha oo keliya soomaalidu waa ay jecel yihiin waana ay isku daaweeyaan maqaayaddaana durbadiiba waxa ay heshay macaamiil aad u badan oo arrimahan danaynaya dhowr neefna ma laha meesha waa lagu cunaa maalin kasto talow mar waa inaan soo arkaa maqaayadaasi waxaa idinku duwayaa waryaheena cabdulqaaliq maclin cabdiweli oo warbixin arrimaha ku saabsan noo soo jeedinaya
أبتدي بالحمد لله وأحمده وأثني عليه واعترف له بالولاية كل خلق بنديه waxaa magaalada hadda laga aas-aasay ganacsiyo hor leh oo qaarkood dadka magaalada la riyaaqeen goobahaas waxaa ka mid ah maqaayad loogu magacdaray yusra oo hilibka idaha lagu iibiyo taasoo soo jiidatay dadka magaalada waxayna maqaayadaasi kulmisay odayaal badan oo hilow u qabay badeecada noocan ah sida ay ii sheegeen maqaayadda ayaa noqotay goob dadka wax ka yaqaana faa'iidada hilibka idaha iyo subagiisa isku tilmaamaan waxaana xusid mudan in soomaalidii hore hilibka idaha iyo subagiisa ay u kaashan jireen inta badan xanuunada soo wajaha horay ayay yidhaahdeen laxaw iyo lax meel ma wada galaan si aan wax oga ogaano ayaan booqanay maqaayadda xili ay dadku dalbanayeen hilibka idaha xubnihiisa kala duwan waryaa soo qawo hilibka idaha soo qawo garab soo qawo biradeeda soo qawo madaxeeda soo qawo waryaa boobsi wiilow isnoolay waryaa garab idaha soo qawo soo qawo soo qawo boobsi waa diyaar saxbi waa diyaar waa diyaar waa diyaar suldaan shucayb yuunis ibraahim ayaa ku sugnaa maqaayadda waxa uu ku jiray dadka sugayey in loo keeno hilibka idaha haddaba waa kan isaga oo ka hadlaya allaha noo barakay ilaahay idimkii waa deegaanka saako ay ku taallaa khaasatan masjidka xamsa ay ku dheggan tahay waxay caan ku tahayna waa la yaqaanaa waa waddaniga aa sida badarkii ka soo baxay baarihii aan tabacannay ilaahay raxmaankaa noo soo saaray waxa kaloo lagu isticmaalaa waa nimcoolaydii waxayna caan ku tahay hilibka idaha marka hadda waa artaa waa waxa fadhiya hadda waa kuraasayaan sugayna annaga waa feelaan ku jirnaaho ilaaha ku mahadsan marka waxaan leenahay walaalkana baar yurshala maadaama la yidhahdo baarka wuxuu kaloo ku magacdheera baar axmed dinsoor sidee bulshada ee degmada saako ay u soo dhoweeyeen maqaayada walaalow si kale ilaabay u soo dhoweeyeen hadda maogtahay wixii dadku waxay rahan wixii waddanigii hilibka idaha weliba khaasatan hadda maqaayada laga isticmaala annaga hadda feelan u soo galnay maogtahay dhammaanteen meeshan ku kulnay annagoo ah odayaasha dhaqanka iyo waxaana kulmiyeyba waa waddaniga iyo hilbaha waa u fadhinaaba hilbiyaha cunayna soo maahna soo dhoweynta intaasaa noogu filanba waxaan leenahay axmedna ilaahay subxana maqaayada ilaah kuu barakeeyo ummadda wax ka cuntana waxaan leenahay waxay ka cuneen wax daawo oo nadiif oo dheefle ilaahay oga dhigo maadaama loo soo raadsaday wixii waddaniga ah asalaamu calaykum waraxmatullah siday bulshada saako u arkaan in magaalada laga furay maqaayadda hilibka idaha isku xil saartay magacaygu cabdiraxmaan sheekh abubakar maqaayadda baar yusra oo saakow ay ku taallo xarunteeda saakow waxyaabo badan bay maqaayadaha ay dheer tahay waxaa ka mid a sada hilibka hilibka idaha hilibka idaha ayay gooni ay u beegsataa waxaa la dhihi karaa oo ay maqaayadaha kale ay dheer tahay horta raashin macaanna waa jiraa raashin macaan way sameeyaan waxa kala sameeyaan raashin gooni kala nooc ay sameeyaan subaxii haddaad timaado roodhi baa laga ama furun baa laga helaa subaxii hore marka timaado intaad waaga marka saa u baryo waxaa kaloo la helaa mashaariyaa laga helaa waxaa kaloo laga helaa subaxii marka timaado intaana quraacda la gaarin quraac fudud maarata quraac fudud oo maarata oo lagu sugayo quraacda ayaa laga helaa waxaa kaloo laga helaa laba saac marka la gaaro quraac ful dhammaystiran baa laga helaa waxaana ka mid ah hilibka idaha asoo baruura markaa cuntid gacmahaagii oomaan kaa dhaqaynin marka waxaana ka mid a maqaayadda oo aad hadda usoo jiita dadka soo oo aad u xiiseeyaan hilibka idaha hilibka idaha maqaayadaha kale lagu maqlo gaaskuna u roon yahay caafimaad ahaanna hilibka idaha aad baa loo faaliyey magaha lagu kariyaa wax alla wixii waddankeenna ka baxa iyo oo badar ah iyo wax alla wixii nimcooley ah ayaa lagu kariyaa dhammaanteed ma garata idaha ay ku gaar tahay dadka jiran oo dhan baa yimaada ilaadan maraqa ay ka cabbaan hilibka ay cunaan baruurta ay cunaan calooshu waa furantay waa qaras baxaysaa jirooyinka waxaa soomaali ku mahmaadaa laxaw iyo laxa meel ma wada galaan qofkii xanuun hayaba maraqa iyo hilibkay soo doonatay magaalada marka waxa weye way u taagan tahay hadda saacaddaanaan marayno sidii ugaaska iga horreeyey caddeeyey waan faylan ugu jirnaa maahana kuraastii way dhammaatay marka magaalada allah u barakeeye aad bay u wanaagsantaha ma garad maxamed dinsoor waa ninka leh maqaayadda waxa uu inooga waramayaa fikraddan ah in maqaayad idaha gaar u ah uu furto waxa ku dhaliyey iyo sida ay bulshada u aragto maxmed dinsoor ayaa aad loo kasaa laakiin maxmed macalin shayban waa laii kaasaa maxmed waxaad inooga warbixisaa maqaayadda iyo waxyaabaha aad ku haysaan maqaayadda haddaan idinka warbixiyo waxaan ku haynaa dalaga dalka ka baxo ayaan ku haynaa iyo hilib ido hilib geel ayaan ku haynaa oo muhiim ah idaha maxaad ku doorateen oo muhiimad gaar ah u siiseen idaha waxaan ku dooranay dadweynaha aad u jecel saas darteedaan u dooranay dadweynaha ay naga codsadeen waan u sameynay oo aad bay nooga gataan subaxdii laba saacba way naga dhammaadaan waa gartay sidee u arkaan bulshada hilibkan idaha ee aad gaar kala tihiin bulshada waxay u arkeen si fiican bay u arkeen daaway u arkeen aad bay u jecel yihiin aad bay noogu soo dhoweeyeenoo eh, codsigooda markaan sameynay ayagan aad bay noogu soo dhoweeyeen hilibkii aadayna u jecel yihiin waan gartay xageed ee, ka soo iibsataan hilibka hilibka waxaan ka soo iibsanaa dabgal me- baqdaad meel ay dhahaan jawaarey saakow meelahaasaan kasoo iibsanaa marka dad ma jiraan keliya u yimaada hilibka idaha dad haa hilibka ida keligeed inay cunaan waa u imaadaan annakan waxaan isku daarnaa oo diyaarinaa arin waan diyaarinaa idan waan diyaarin ninkaas dalabkiisa waxaan ku siinaa nin aan ida ku weydiinay ninaa jiro oo hilibka a- ariga ku weydiinay marka labadaba waa karinaa oo ninkii ari raban ari baan siinaa ninkii ida raban idaan siinaa hadday dhammaatan waxaan leenahay ari baa soo haray idihii waa dhammaaday baan u sheegnaa inkastoo warbixinteena aysan daarnin faa'iidooyinka hilibka idaha iyo isku daaweyntiisa haddana waxaa biyo kama dhibcaan ah sida uu u waxtar badan yahay waxaana jirta in soomaalidu siyaabo kala duwan ugu daaweyso subagga idaha xanuuno kala duwan sida aan ka soo xignay soomaali dhoktar waxaana ka mid ah in lagu daaweeyo xanuunnada hoos ku xusan bakteeriyada caloosha hargabka iyo ifilada xanuunnada lafa xanuunka sida riixa iyo ruumatismka baxnaaninta iyo ka soo kabashada dhaawacyada iyo lafajajabka xanuunka neerfaha ee sinta ku dhaca ee loo yaqaano siyatika xasaasiyadda iyo xanuunka neefta xiqda gaas calooleedka nooca aalsa dilanka haweenka korriimo la'aanta carruurta
أبتدي بالحمد لله وأحمده وأثني عليه واعترف له بالولاية كل خلق بين يديه هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم
sheekh soomow oo ka mid ah wadaadada u fadwooda dowladda federaalka waayahana ay isku xumaayeen ayaa sheegay in xaaladiisa amni ay halis ku jirto uuna si xiriir ah ula kulmayo culaysyo uga imaanaya hay-adaha amniga ee dowladda federaalka wadaadkan suufiga ah ayaa maanta shir jaraa'id muqdisho ku qabtay arrimahaasi ayuuna kaga hadlay waxaana waxyaabaha uu sheegay ka mid ahaa in sidaan haddii xaaladiisa ay ku sii socoto uuba dalka isaga tegayo ka maadaama dhankii dowladda uu u fadwoonayay taageerada weyna uu u hayay dhisitaankooda iyo kobacoodana uu juhdi iyo dadaal badan ku bixinayay uu kaga fakan la'yahay muqdisho qayb ka mid a shirkiisa jaraa'id nala dhegaysta waxaan rabaa halkan inaan la wadaago dhammaan ummadda soomaaliyeed arriman badan oo arrin in badan igu soo laalaabatay oo aan dulqaad badan ka muujiyey oo maalintii ugu yaraan dhowr jeer igu soo naqnaqanaysay laakiin maanta xerka goosatay wax badanna aan la wadaagay dad badan oo madax ah waxaa jirta in aan maanta soo aaday inaan soo salaamo hooyaday imiday salaamay kal- kadibna aan laabtay kadib markaan maraayo afarta jirdiino sida caadiga ah lee joojiyey staafkayga iyo anigaba u u hoggaansanay baabuurka la baaray u hoggaansanay la- na- na- la dejiyey kabacdina lay ma gudbaysaan waxaan wacay markii saas arrintu ay tahay taliyaha meesha waxaa joogay booliska iyo nabasugdaa joogeen waxaan wacay taliyaha ha- ha- oo ninka la yidhahdo taliya xigeenka warbac jenaraal warbac aan wacay waa iga qabadiida dhowran ku jeeran ku ku celshay kadib waxaan wacay een, samboloorshe taliya samboloorshe asigana khadkaba nambarka aan haayay ma daaraynin Een, waxaan kaloo wacay taliyaha asluubta jenaraal sulub asna waa iga qabadiideen dantu waxay kaliftay inaan soo laabdo wi- si aan staafka aniga ila socda iyo ciidamada jooga taagtaaga ina u dhicin iyadoo aan si akhlaaq aan lahayn oo aada u u xun een, anaga no- no- maaragtay aho een, baaritaankuna uu ahaa hadalka hadallada nala dhahay inay ahayn waxaan rabaa inaan sheego markii koobaad ma ahayn markii labaad ma ahayn dhowr habeenay dhacday dhowr maalimay dhacday dhowr jeer aan u sheegay madaxda een, amni hay-adaha amniga een, aan u sheegay madaxda sare qaarkood aan u sheegay oon u gudbiyay cabashadaas hadda waxaa ii muuqda in hay-adaha amniga lagu dhex jiro waxaan rabaa ummadda soomaaliyeed inaan la mawa- la wadaago laba arrimood marka ugu horeyso dalku khatar uu ku jiraa dowladdii dhexdeeda ee anuku aan dowladnimada u dhimanaynay dowladnimada aan taagnaynay in la dhiso welina aan leeyahay hala dhiso dowladnimada hala taageero weliba aan leeyahay haddana dowladnimada dhexdeeda laysku dulminayo horta khalad khatar ku jira waxaa kaloo rabaa aniga cadow badan aan leeyahay wax a- inaan la wadaago ummadda soomaaliyeed wax alla wax i soo gaara aniga iyo staafkayga mas-uuliyaddooda waxaa qaadaya hay-adaha amniga gaar ahaan nabadsugudda iyo booliska ayaa qaadaya meel kasta oo maraayo waana ogaa waan ogaa doontiino waxaan dareensanahay falal amni darro oo aniga iga dhan ah maadaama iyadoo sheekh somo aniga liilehla magacaabayo in lay baaro haddana lay celinayo ee qore la soo boodayo anigu inaan soo degdhan la rabo waxaan dareensanahay hay-ad falal amni darro iyo inaan madaxdu aysan ka jawaabaynin haddii aan waco oo taliwarbaco kaletood aan waco una ka jawaabaynin sambulusha una ka jawaabaynin maxaana taleefankiisa dhowr jeeroon waca hadda kor idoo meel lagu haysto oo ka jawaabi diiday maanta waaba ka dansanay sidoo kaletood sulub dhowr jeer oo aan jegmooti joogo ka jawaabi diiday wax alla wixii soo gaaro ummadda soomaaliya waxaa u sheegaa mas-uuliyaddaas waxaa qaadaya oo aniga wadooyinka igu soo gaara waxaa qaadaya sambaloolshe sulub warbac cabdifataax shaawey macalin mahdi intaas ayaa qaadayaan mas-uuliyaddan ayuu kaa qaadayaan ha la ogaado wax alla wax aniga istaafkayga soo gaara anigoo iskoyska sancamaraya ayaa inta soco layidhi aadana joogsa layidhi ase laba qayb naqdeen nabasguddi iyo booliskuna soca leeyahay wiilal u joogay nabasguddina ee istaag ay leedahay wallahi marmiisa laleeyahay iyadoo saas la yaqaan aniga taasna horey u dhacday waxaan rabaa marka warkayga kusoo gabagabaynaya dadka soomaaliyeed aniga waxay soo gaaray mas-uuliyadda dadka aan shaaqo hay-adaha amniga ayaa qaadaya dalkuna hadda sidan sida muuqataba leeslama sii joogi karaba in gacanku dhiigla-aan aan naqano oo aan qori qaadano oon dagaalano ma rabno inaan dowladda la dagaalno ma rabno marka dalka in dowladda looga tagay baa naqaysaa sida muuqata haddaan arrintan wax laga qaban oo qaranku wax ka qaban waxay naqon doontaa dalkaba inaan ka tagno oo iskaga tagno una dhaafno dalka madaxda joogta aan u dhaafno waa mahadsan tihiin haddii arrintaas wax laga qabto waa khayr haddii laga qabo waayo anigu ma naqanaya kii dhiig sokoy horseede kii dalka ka qaxa ee ka tagaa naqanaya
waa hagaag markaana dhegaystayaal aynu soo qabanno xubinta caafimaadka oo ah laba aad ku dhegaysataan barnaamijka dhuuxa xalqada caawa idinku soo maqan waa tan siddeed iyo tobanaad doctor qorax cabdulqaadir oo ka mid ah dhakhaatiirta soomaaliyeed ee fadhiista isbitaalka guud ee degmada jilib ayaa noo soo jeedinaya ee dhegaysa habboon أمتنا تشبه بنيانا وليبقى البنيان قويا نتعاون في الخير جميعا نتكاتف في الحق سويا doctor cabduqaadir xanuunka loo yaqaano baabasiirka badanaa dadku waxa ay ka aaminsan yihiin inuu dhalmala-aan keeno arrintaasi maxaa ka jira bismillaah waa mahadsan tahay ma keeno dhalmala-aan meesha haddaan yara faahfaahiyo hemeroidka ama baabasiirka ama bawaasiirda dadka qaar u yaqaanaan wuxuu ku yaalaa systemka loo yidhaahdo gastrointestinal tract ama g i t dhalmadan meesha ka dhacdo waa systemka loo yaqaan reproductive system marka waa laba system oo kala duwan ma keeno marka dhalmalaan laakiin si dadban wuu u keeni karaa haddii aan yara sharaxo siduu ku keeni kara waxaa kamid ah raggii oo kale wuxuu ku keenaya rag iyo dumarkiiba damac la-aan damacna waa midka isku keena in la dhalo oo dee gogol la tago marka damac la-aantaas inuu ku keeno suurtagal waayo halkaas ka dhasho laakiin ma keeno si toos ah oo ma keeno raggana haddee sidii uu shaqayn jira oo ma shaqaynayo oo erectile dysfunction wax la dhaha jirta marka haddee hadduu uu keenayo murqii murqo waxaa jirta loo yaqaano lafeta animasolis oo ku dahaaran macnaha duburka marka kuwaas waxay ka qayb qaataan galmada marka kuwaas haddii qofka uu dhaawac ka gaaro kale oo kusoo ama divus ku sameeya xanuunka ama uu kusoo baaho wuxuu keenayaa in uusan dee shaqadii wadi karin taas marka waxay keenaysaa si dadban dhalma la-aan laakiin si toosa qofkan baawasiir baahayo dhalma la-aanaa ku dhacday ma keeno waa mahadsantiin وتحرك كالطير نشيطا لا تكسل وتقدم هيا في كل نشاط مرضي كن معوانا ايجابيا
هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم
qeybaha dambe ee barnaamijka dhuuxa ayaan ku sii siqaynaa shariif sheekh axmed madaxweynihii dowladda kumeel gaarka iminkana ah xildhibaan ka tirsan baarlamanka ayaa faahfaahin ka bixiyey sababta ka dambaysa jabka ciidamada dowladda federaalka waraysi dheer oo maqal iyo muuqaal ah ayuu bixiyey cabdisamed cabdulaahi ayaa nuxurka waraysiga ee arrimahan shariif uu kaga hadlay noo soo koobaya بسم الله الرحمن الرحيم
waraysi gaar ah oo uu bixiyey ayaa wuxuu kaga hadlay arrimo dhowr ah oo ay ka mid yihiin fashilka ciidanka dowladda federaalk kaga qabsaday dagaaladii ay la galeen xarakada mujaahidiinta al-shabaab tan iyo markii uu xasan sheekh dagaalka ku dhawaaqay shariif wuxuu marka hore hoosta ka xariiqay in ciidamada dowladda federaalk ku jabeen dagaalka marka in aan maanta guuto dagaalami kartaa jirin waa xaqiiqo saraakiisha ciidamada ay kula wadaagayaan ay kula wadaagayaan ma aha tira yari nidaamka ciidanka loo dhisaa khaldan waxaan annagoo dhan khatar ku jirna hadday ciidanka kala daateen oon dib loo hagaajinaynin oo inta aragto la fadhiyo oo maanta guuto dagaalami karta aysan jirin oo haddana noogala dhigo wax kasta inay fiican yihiin annaguna aan rumaysanno maxaa dhacaya markaas ilaa nimankan shabaabka arxamulaabayaal waaye inta aan ka ogna ciidanka ka badan ay ka ogyihiin jabka ciidamada dowladda federaalka ku qabsaday dagaalka wuxuu u soo qaatay tusaalooyin dhowr ah sida dagaalkii cows weyne dagaalka marka ugu horeysa horta sida uu yahay madaxweynuhu wuxuu amar siiyaa taliyaha ciidanka inuu u diyaariyo ciidanka dagaal sida broseska wa ilan waxaa mas-uuliyad waaye askariyaa dagaal u dirtay wiilaa dagaal u dirtay gabaraa dagaal u dirtay hantiyaa dagaal u dirtay mas-uuliyaddaa kaa saaran waa inaa xaqiijisaa inay guuleysan karaan bid qabi karaan marka u dirto waa inuu keenaa qorshe hadafkaaga u sheegaysaa waktiga aad rabto meesha aad rabto inaad wax ka qabato kadibna wuxuu kuu keenaa qorshe faahfaahsan qorshahaas haddii aa u aragto inuu sax yaana waa amraysaa haddii aa u aragto waxayna ka dhiman yihiin waa ku celinaysaa waxaa leedahay halkan halkan waxbaa ka dhiban kusoo dar taas madaxweynaha keliya ma aha waa inuu la tashadaa khubara yani ciidan inuu la tashado khibrad caskari oo markaa xafiiska tagto kugu soo degaysaa ma jirto so waxaa la rabaa inaad ka faa'iidaysato waxa yaalla xafiiska iyo waxa heli karto oo aa u diyaariso dalkii si dhab ah dagaal ugu diyaariso ani waxaan aaminsanaha taas ma dhicin hogaaminta dalka iyo istaraatiijiyadiis waxay u baahanta inay qeexanta waxaan ognahay oon la soconnaa taliyaha ciidanka iyo iyo ku-xigeenadiisu mararka qaar inaysan waxyaabaha qaar wax badan kala soconin waana waxyaabaha keeni kara in la fashilmo mathalan haddaan hadda soo qaadano cows weyn oo kale haddaan soo qaadano mithaal ahaan yani ilaa cows weyna ciidanku waa ficnaayeen waxay u dagaalamayeen si wanaagsan fikrad waxaa jirtay ah hala joojiyo ciidanku ha nastaano difaacya hala samaystaano meesha aan u socono waa hawd dad kama naqaano weli kama dagaalamin xoog ay ku leeyihiin xoogna aan helno dagaal burburinaan aan isticmaalno lama ogolaan taas markii dagaalku dhacay ee ciidanka dagaalku qabsadana gurmud waa waaye oo looma gurmanin taas waa midda keentay ciidanku inay jabaan maxaa yeelay marka horeba haddaan laga hadlin war ciidanka haddii culays ku yimaado maxaa lagu see loo badbaadinaa oo wax dhan ay caatifo ku yimaadaan shariif wuxuu aad u dhaliilay siyaasadda dowladda ee ku aadan dagaalka iyo istaraatiijiyaddiisa laakiin waxaan aaminsanahaa marxaladan hadda waxaa lasoo gaaray marxalad u baahan istaraatiijiyad cad oo lagula dagaalamayo al-shabaabka dagaal iskama iclaami kartid ilaa aad uga diyaar garowdo si sax inaad u diyaariso ciidanka inay diyaar yihiin ciidanka waxay u baahan yihiin waa tiro badan yihiin in aad ogtahay xogta cadowga laftigiisa inaad la socoto sida aad la socoto hadda hadday ugu badato wasaaradda gaashaandhiggaa dagaal ku jirta wasaaradaha kaloo dhan xog kama hayaan baarlamaanka xog kama haya waxgaradka dagaal noocaana marka la gelaya waxaa la rabaa in loo abaabulo qarankoo dhan waa dagaal qaran marka dagaalkii dagaal qaran ma noqon wuxuu noqda dagaal ku kooban shakhsiyaad ku kooban oo noqda dagaalkaanna shakhsiyaad waxba kama keeni karaan shabaab khibradoodu waa soddon sano iyo dheeraad dagaala wiil yar oo hadda aad soo tababartay oo lix bilood ama siddeed bilood qoraga aka a kusoo tababartay iyo la soco saraakiishii ciidanka saraakiishii waaweyneed ama waa duquubeen ama dalka waa ka tageen ama maanta yani xilba ma hayaanba dadka maanta shaqada loo diraya waa dad yaryar khibradooda dagaal waa koobanta aqoontooda waa koobanta marka dagaal noocaana markaa gelaysa waxaa u baahan tahay khubara oo caskari ah aa u baahan tahay waxaa u baahan tahay ciidankaagu inuu u diyaarsan yaho aa u diyaarisid inay dagaalami karaan waxaa u baahan tahay xog dhaba inaad ka heli kartid maxay ahaato maxaan ku idhaahdaa al-shabaab marka la fiiriyo tirada ciidanka hadda meesha uu gaaray iyo matalan sidaan la socon hadda madaxweyne xasan xilligiisa waxaa lasoo tababaray toban kun oo cusub lagu sii diray intii hore ciidan ahaan aniga waxaan aaminsanahay meeshii ugu ficneed ay joogeen qalab ahaan waa ficnaayeen laakiin istaraatiijiyana waa maqneed hogaankuna waa khaldanay ciidan sidiisaba marka dhibaata soo gaarto ka falcelintiisu waa inay deg deg noqotaa ciidanka kusoo jawaaba caadweyn ee isagoo lugeynaya halkaa maray ee xamar galay inaad dib u soo celisaa wakti badana kaaga baahanta waxaa la rabay markiiba in xal loo helo oo gurmad la gaarsiiyo la dul istaago nimankii meesha ay isku dararaan in meesha laga riixdo oo goobta laga qabsado waan la samayn karin wax la samayn karaa waa soo dhaaftay soo ma ah waxay ahayd aadan baal inaysan soo dhaafin waa soo dhaaftay soo ma ah waxay ahayd halkaas cadale in xero loogu sameyn lahaa halkan jooga waxaasoo dhan waa soo dhaafta maanta dib inaad u soo celisaa waxay u baahanta wakti fara badan ay u baahanta inaad adoon ciidanka soo celin inaad dagaal maxaa ku gelaysaa haddaaba ciidankii kala daatay maxaa ku gelaysaa dagaalkii dhinaca kale hubka intii ugu badneed waxaa qaatay nimankii cadowga ah waa aragta waxay soo bandhigeen hub aan weligood gacantooda gelina gacantooda gale marka maqnaashaha istaraatiijiye qaran oo qof walba soomaaliya uu gara karo inuu qayb ka yahay oo dowladda dhammaanteed cilaamaha dowladda meediyaa loo baahan yahay wasaaradda caafimaadka loo baahan yahay waxaa loo baahan wasaaradda maaliyadda ayaa loo baahan yahay waxaa loo baahan yahay qayb kasta oo dowladda ka mid a waxaa loo baahan yahay dadki ciidanka in la sabood gareeyo aa loo baahan yahay waxyaabahaasoo dhan meesha ka maqnaay laba sano iyo dhowr bilood kadib waxay siyaasiyiinta ugu waaweyn dowladda federaalka oo ay ka mid yihiin xildhibaano iyo rag madaxweyneyaal soo noqday waxay isku raacsan yihiin in ay ku jabeen dagaalka xarakada al-shabaabna uu gacanta u galay hubkii ugu badnaa فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي guud ahaana dhegaystayaal barnaamijka dhuuxa caawa intaas ayaan ku soo afmeerayaa waxaan u mahadcelinayaa wariyaasha igala qayb qaatay barnaamijka iyo kuwa soo saaristaba gacan iga siiyey inagoo isku duubanba sidaas iyo fii amaanillah wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu